ku dhawaaqida xaalada degdega ee alex smirov ayaa timi maalin kadib markii uu sheegay waxa uu ku tilmaamay dhaqdhaqaaqa ciidamo ukrain iyo weliba kaarayaal kusoo jahaysan gobolkan ruushka manacadda nooca tallaabooyinka xaaladan degdega ah ee ay dhalin doonto hase yeeshee dhowr kun oo qof ayaa lagu soo warramay in laga daadgureeyo aaggaasi qof arrimaha militariga ka faallooda ayaa ku warramay in dagaalku uu gaadhay magaalada asuja oo u dhow halka ay marto dhuunta ruushka ka timaada ee gaasta geysta amaba gaarsiisa yurub taas oo sii martay ukrain taas oo qayb ka ah heshiisa wakhtigiisa u dhacayo dhammaadka sanadkana sida ay degaadiyan ku warrantay ukrain ayaa iyadu dhinaceeda aan ka hadal wararkan khudbadiisii maalinlaha ahayd ayaa madaxweynaha ukrain valadimir zelenski aanu si toosa ugu xuxsin kars balse waxa uu yidhi waa muhiim in lasii wado burburinta cadowgayaga sida saxda ah ay halyeeyada iyadu wadaan iyo sida ay qayb uga qaadanayso guud ahaanba difaaca dalkayaga iyo sida wax ku-oolka ah ee natiijo u keenayso hogaamiyaha ruushka ayaa kulan la yeeshay saraakiishiisa gaashaandhigga iyo weliba ammaanka islamarkaana sheegay in ciidamada ukrain ay fuliyeen duqayn aanay u meeldayin oo ay meelo ku bartilmaamaysadeen maalintii labaad ee dagaalka gobolka ka socda oo ay ku lamaan tahay xadka koonfur galbeed ee ay la wadaagaan ukrain warbaahinta ayaa iyadu dhinaceeda xaqiijinay sheegashooyinka ruushka isagoo aqalka cad ku sugan ayaa john kirby afhayeenka golaha amniga qaranku uu sheegay in maamulku ukrain xidhiir kala sameeyey waxa dhacayay ismirof oo ah kusimaha guddoomiyaha gobolka ayaa dadka deegaanka ku booriyey inay dhiig ugu deeqaan dadka ku soo dhaawacmay dagaalka isagoo intaasina sii raaciyeen ciidamada ruushku ay si geesinimo leh iskaga difaacayeen weerarada kaga imanayay dagaalyahanada ukrain wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sheegtay salaasadii in ilaa iyo saddex boqol oo ciidamada ukrain ah oo ay taageerayaan koob iyo toban kaara iyo weliba in ka badan labaatan gaadiidka gaashaaman ee dagaalku ay usoo gudbeen ruushka balse ay la kulmeen khasaare culus gobolka kurska ayaa xadlala ukrain islamarkaana dhararan laba boqol iyo shan iyo afartan kilomitir taasoo u suurtagelinaysa kooxaha gulufka soo qaada inay sameeyaan gudogollo deg dega islamarkaana ay dhul qabsadaan ka hor intaanu ruushku xoojin keenin halkaasi